wasiirka wasaaradda kheyraadkii biyaha dowlad goboleedka galmudug mudane cabduqaadir shire warsame galbeeti ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ku dhawaaqista bandhigga biyaha iyo tamarta deegaanada galmudug ee sanadka labada kun afar iyo labaatan wasiirka waxa uu sheegay in madasha diiradda lagu saari doono wax ka qabashada caqabadaha biyo la-aan iyo tamar la-aan ee ka jirta deegaanada galmudug iyadoo lagu soo bandhigayo madashaasi teknolojiyadda cusub iyo hababka kor loogu qaadayo waaritaanka adeegyada asaasiga u ah deegaanadaasi bandhiga lagu qaban doono deegaanada galmudug ayaa waxaa kasoo qaybgalaya dhammaan daneeyayaasha biyaha iyo tamarta sida wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug hay-adaha caalamiga iyo shirkadaha korontada iyo kuwa biyaha iyo dhammaan shirkadaha daneeya maalgashiga labada qaybood ee biyaha iyo tamarta haddaba waa kan wasiirka wasaaradda kheyraadka iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug mudane cabduqaadir shire warsame galbeeti oo faahfaahin ka bixinaya bandhiga tamarta iyo biyaha oo dhowaan wasaaraddu ay ku qabanaysa deegaanada galmudug dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaa sharaf u ah in ay martigeliso bandhigga tamarta iyo biyaha oo lagu qaban doono shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka caasimadda dowlad goboleedka galmudug bandhigaas oo socon doona muddo laba maalmood ah dhammaan daneeyayaasha maalgashadayaasha ee danaynayo tamarta iyo biyaha waxa ay wasaaradda tamarta iyo biyuhu ay fursad u siinaysaa in ay ku soo bandhigaan agabkooda haddii ay noqon leeda xagga tamarta iyo xagga biyahaba bandhigaas oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa lagu soo dhaweynayaa cid walba oo danay in ay wax ka qabato tamarta iyo biyaha sidaas la ajligeed wasaaradda tamarta iyo biyuhu waxay fursadan uga faa'iidaysanaysaa dhammaan mar labaad daneeyayaasha iyo maalgashadayaasha ku howlan arrimaha tamarta iyo biyaha in ay kaga faa'iidaystaan islamarkaasna ay ku soo bandhigaan fursadahooda ganacsi waxa ay wasaaraddu gacmo furan ku soo dhoweynaysaa cid walba oo diyaar u ah waa markii ugu horreysay oo barnaamij noocan oo kale ah laga qabto dowladda galmudug islamarkaasna ay qabato wasaaradda tamarta iyo biyaha si kastaba ha ahaatee madasha bandhiga biyaha iyo tamarta ee deegaanada galmudug ayaa waxa ay dhici doontaa bisha soo socota ee oktoobar shan iyo tobankeeda ilaa lix iyo tobankeeda waxaana la filayaa in lagu soo bandhigi doono adeegyada kala duwan ee tamarta iyo biyaha ee looga baahan yahay deegaanada dowlad goboleedka galmudug